war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada shisheeyaha ee magacooda loo soo gaabiyey eyusom ayaa lagu sheegay in ciidankoodii ku sugnaa deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ay halkaasi isaga soo baxeen taliska ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa tilmaamay in ciidankooda ay si nabadgelyo ah uga soo baxeen deegaanka xawaadley halkaas oo ay duulaana ku joogeen ciidamada shisheeyaha ee ka socday dalka burundi qoraalkan ka soo baxay ciidamada shisheeyaha eyusom ayaa waxaa sidoo kale ay ku qirteen in diyaarada ay uga soo dhacday deegaanka xawaadley inkastoo ay dafireen sababta rasmiga ah ee keentay in diyaaradan ay soo dhacdo kuna tilmaameen cillad farsamo laakiin goor sii horraysay waxaa taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xaqiijiyeen inay soo rideen diyaaraddaas sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab